bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wacan oo wanaagsan idilkiin meel kasta ay joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydiin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga wallee waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysa nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyad iyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaha taariikhduna ku beegan tahay sagaalka bisha nofembar sannadda laba kun labaiyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida noqon doona dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in dagaalyahano dhowra oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgallo kala duwan oo wadajir ahaa oo laga sameeyey deegaano ka tirsan gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey howlgalladaasi ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaankana waxa ay shan iyo toban sano kadib la wareegeen gacankuhen gacankuheynta deegaanka wabxo ee koonfurta gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee deegaankaasi iyo deegaanada kale ee hoostaga oo ay ciidamada dowladda howlgalladu ay ka sameeyeen ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijkeena caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo weli kulamo siyaasadeed la leh beesha caalamka kana wada magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi kenya barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya oo dowladda dalka airelan kala hadlay xoojinta xiriirka kala dhexeeya dalkeena soomaaliya oo aad maqli doontaan agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisana waxa uu gaaray magaalada aadiis ee dalka etoobiya haddaba maxay tahay ujeedka uu halkaasi u gaaray barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonna oo aad ku maqli doontaan soomaalida ku nool dalka maraykankana waxa ay guulo ka soo hooyeen doorashooyinka kala duwan ee dalkaasi xilliga dhexe ilhaan cumarna markii saddexaad ayay guulaysatay waan soo qaadan doonnaa oo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo booqday xarimo ku yaala dalkaasi jabuuti wararkii ugu dambeeyey ayaan sidoo kale soo qaadan doonnaa arrimahaasi ku saabsan qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa tabin iyo diyaarin oo anigoo cabdilaan juulo shaakir cabdiwaha cabdiqaadir xasan ayaa farsamaynaya mar kale ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
Waxaa la isu dagayaa, la isu dabamarteeyaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal wuu agi nacab yahay, dolar qaata dul yahay, shacabkuna dawlad yahay. Alla ma cid bay ka dadan tahay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan haddii aan ku bilowbo markan dowladda federaalka soomaaliya waxa ay sheegtay in ay dishay dagaalyahano dhowr ah oo ka tirsanaa dagaalmayaasha al-shabaab kadib howlgallo kala duwan oo ay ka sameeyeen gobolka galgaduud ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa howlgal wadajir ah waxa ay ka sameeyeen n deegaanka ceelgorof ee gobolka galgaduud waxaana ka dhashay khasaare nafeed war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkii ka dhacay ceelgorof lagu dilay in ka badan konton ka tirsan al-shabaab waa sida lagu sheegay warka dowladda ka soo baxay wasaaradda ayaa tilmaamtay in howlgalkan uu ahaa mid qorsheysan laguna burburiyey saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka ceelgorof waxaana ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka soo uruuriyeen kow iyo soddon ka mid ah meedadka xubnaha la dilay dhinaca kale howlgal qorshaysan oo ay iska kaashadeen ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed iyo saaxiibada beesha caalamka oo ka dhacay beeraha aagga geeshaan ee deegaanka basra ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay afartan iyo toddoba ka tirsanaa al-shabaab waa sida lagu yidhi warka wasaaradda warfaafinta ee soo saartay howlgalkan oo ay iska kaashadeen ciidanka xoogga dalka ciidanka hay-adda sirdoonka nisa iyo saaxiibada beesha caalamka kana dhacay beeraha aagga geeshaan ee deegaanka basro ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay afartan iyo toddoba ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkaasi al-shabaab lagu dilayna haddii aan marka hore ku sheegay gobolka galguud inuu yahay waa gobolka shabeellaha hoose laakiin howlgallo kala duwan sidoo kale waxaa laga sameeyey ama ciidanka xoogga ay ka sameeyeen deegaanka ceelgorof ee gobolka galgaduud weli dalka waxaa ka socda howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab kaas oo la doonayo in looga saaro deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobollada dalka sidoo kale intaanan ka bixin wararka al-shabaab galgaduud haddaan eegno dowladda federaalk soomaaliya waxa ay sheegtay maanta in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ee si rasmi ah al-shabaab kala wareegeen deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud oo muddo shan iyo toban sano ka badan ay maamulayeen al-shabaab afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay sidoo kale la wareegeen deegaanada warxoole ceelboore iyo ceelgorof oo dhammaantood ka tirsan gobolka galgaduud afhayeenka wuxuu hadalkiisa intaasi ku sii daray in ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka ay ka sameeyeen howlgallo miino baaris ah deegaanada kale ah wara gibille ceelgorof wara dhuumaale deegaanadaasoo u dhexeeya degmooyinka ceelbuur guraceel iyo tuulada bukur oo ka tirsan gobolka hiiraan howlgalka lagula wareegay deegaanka wabxo iyo deegaanada kale ayaa abaabulkiisa waxaa maalmihii lasoo dhaafay uu ka socday deegaano ka kala tirsan gobollada galgaduud iyo hiiraan waxaana horkacaya saraakiil ciidan iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdulaahi ama jenaraal cabdulaahi cali canood ayaana warfidiyeenka u faahfaahiyey howlgalladaasi iyo ciidamada xoogga ee dadka deegaanka oo la wareegay deegaanka wabxo shan iyo toban sano kadib
بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن شعبك الصومالي ومدى الصومالي وحارنا مانتين أن لو ذاقنه هول قلع الصب وعيدا كحوق الدلك الصومالي دي حوق كعدون كشعبك الصومالي ذا فليين شلي حلي يمانتين قبل كالقدود وحا شلي كبلو ذا هول قلع حوقا ومارمها لو ديار قروبي waxaana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan cutubyada danab iyo xoogaga kacdoonka shacabka soomaaliyeed ay la wareegeen deegaanadan tuulooyinkan iyo degmooyinkan ciidanku muddo hal sac ka hore waxay la wareegeen deegaanka wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran oo ilaa xale howlgalku ka socday oo miina baaris lagu waday cadowgana laakiin marka hore bannaanka magaalada lagu soo jebiyey xalay tusaqdii dhexe ciidanka iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabku waxay la wareegeen tuulada la yidhaahdo warxoolo oo isla iyaduna deegaankaasa shalay galabtii shantii galabnimo waxay la wareegeen wara gebin leh waa tuulo iyo deegaanno iyo ceelal dadku aad u deggan yahay shalayta duhurkii labadii duhurnimo waxay la wareegeen wara dhuuma leh wara dhuuma leh waa deegaanno tuulo ah oo ceelbiyoodya leh oo dadku ay deggan yihiin isla shalayna ceel goraf oo ayaduna tuulo yar ah ayay la wareegeen dhulkaas aan ii sheegayaa wuxuu u dhexeeyaa wuxuu dhammaantiis waa gobolka galguduud ee dowlad goboleedka galmudug wuxuu u dhexeeyaa ceelbuur guraceel iyo tuulada bukur ee ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ugu yaraan waa laba boqol iyo konton kilomitir oo dhinac kasta ah oo deegaan ballaaran oo tuulooyin ceelalo ceelal laga cabbo waro iyo dhuldaaqsimeedba leh iyo beeraley dhulbeereed ah ciidanku howlgalkaas uu shalayto sameeyey waxay khasaare ah oo dambe dib baan kaga soo sheegi doonnaa laakiin hadda waxaan inii soo hormarinnay in guulahaas faraha badan la gaaray
weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wareegga wararka intaanan ka bixin howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale guud ahaan dalka howlgallada ka socda xukuumadda soomaaliya waxay qaramada midoobey kala hadashay gurmadka gaarsiinta deegaanada laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka gudaha arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi iyo wasiiru dowlaha wasaaradda ilyaas cali xasan ayaa maanta xarunta wasaaradda kulan gaar ah kula yeeshay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya u qaabilsan iskuduwaha arrimaha gargaarka iyo bini-aadamnimada aadam cabdulmoola kulankan ayaa inta uu socday waxaa xoogga lagu saaray xasilinta iskudabaridka gargaarka oolaha bini'aadamnimada iyo arrimo kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib heshiisiinta axmed macalin fiqi oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sharaxay hortawiinada xukuumadda howlaha xasilinta ee dalka gaar ahaan goobaha laga saaray al-shabaab iyo arrimo kale wasiir fiqi ayaa waxa uu kalou in ku dheeraaday xaaladda abaaraha sida ay wasaaraddiisa ugu go'an tahay iskuduwista gargaarka iyo howlaha bini'aadamnimada iyadoo howlaha la xidhiira maaraynta musiibooyinka loo marayo hay-adda maaraynta musiibooyinka soomaaliyeed ee sodma dhankiisa ku-xigeenka hogeeyaha guud ee soomaaliya aadam cabdulmoola oo isna kulanka ka hadlay ayaa wasiir fiqi iyo wasiiradiisa ku ammaanay bahwadaagnimada iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin hay-adda qaramada midoobey isaga oo intaasi raaciyey inay ka go'an tahay ka qaramada midoobey ahaan in ay ku shaqeeyaan arrimaha hortabinta u leh xukuumadda sida xasilinta gargaarka iyo sidoo kale howlaha bili-aadanimadaba weli waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka raadiyo hadarsanee muqdisho ayuu idinkaga imaanaya qodobo kaleoo barnaamijkeena ku jira ayaad goordha maqli doontaan
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay bremier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa ablication cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bremier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay Ee, dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo miru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marna
somtelraynbadanacabdulla ku shubo shan dolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimodhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qaba
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn ibs bank intaasoo quramaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmarwol elit masterka haddaad aasiya joogtay eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii orob aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmarwol elit masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono ibs bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale ee raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si frii ah dalmar ilid masterkar waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman masterkar oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii masterkar waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeka waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
subersin design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersin brenter farsamaha aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye halaylah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha kucaburadhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
weli waxa aad la socotaan barnaamijka wareegga wararka oo idinkaga imaanaya raadiyaha dalsan xaruntuu ku leeyahay magaalada muqdisho markan agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad yaasiin raali ahaada dhegeystayaal agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa mahad maxamed salaad ayaa gelinka dambe ee maanta waxa uu gaaray magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya iyadoo halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey agaasime mahad salaad ayaa waxaa garoonka diwradaha ku soo dhoweeyey dhigiisa dalka etoobiya waxaana intaasi kadib loo golbiyey dhanka gudaha magaalada agaasimaha ayaana ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey isaga iyo wafdigii la socday mahad salaad ayaa sida qorshaha uu yahay etoobiya ku joogaya safar laba cisho ah islamarkaana waxa uu kulamo la qaadan doonaa dhiggiisa dalkaasi taliyaha nabadsugidda xukuumadda adis ababa iyagoo ka wada hadli doona arrimo kala duwan oo aad u fara badan dhinacyada ayaa si gaara kulankooda diiradda ugu saaraya muhiimadda ay leedahay kor muhiimadda ay leedahay ka hortagga waxaa loogu yeero argagixisada ku sii baahaysa bariga afrika ee inay habboon tahay in si wadajir ah dalalka soomaaliya iyo etoobiya isaga kaashadaan la dagaalanka waxyaabaha loogu yeero argagixisada safarka mahad salaad ayaa ku soo beegmay maalmo yar kadib markii agaasime ku-xigeenka hay-adda sirdoonka etoobiya ziize toola uu soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo agaasimaha nisa soo gaarsiiyey casuumaadda safarka maanta oo ku tegay dalka etoobiya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi danine waxa uu kulamo kala duwan uu ka wadaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi dani ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada nairobi safiirka dowladda swiden ee soomaaliya ambasador beer lidgard kulankan waxaa looga hadlay taageerada dowladda swiden ee doorashooyinka hal qof iyo hal cod ee puntland iyadoona madaxweynuhu ugu mahad celiyey dowladda swiden garab istaagga hay-adda ku shaqada leh dimuqraadiyadda iyo igu horeyso guddiga doorashooyinka puntland ee tebek ee dhiirigelinta hannaanka dimuqraadiyadda puntland oo rajo u ah soomaaliya oo dhan kulankan dhex maray madaxweynaha puntland siciid dani iyo safiirka dowladda swiden ee soomaaliya ambasador ben ledgaret ayaa looga wada hadlay sidii loo sii horumarin lahaa mashaariicda swiden ka taageerta puntland madaxweynaha puntland siciid dani ayaa nairobi kula kulmay safiirka ingiriiska damon bristow safiirka netherlan ee soomaaliya martin borowen safiirka cusub ee denmark wafdi ka socda safaaradda maraykanka ee soomaaliya safiirka jermani ee soomaaliya iyo sidoo kale xubno kale kulankan waxaa madaxweynaha kala qayb galay wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka puntland cabdifitaax maxamed cabdinuur agaasimaha guud ee madaxtooyada maxamed cabdirashiid cali madaxweynaha puntland siciid dani oo mar hadlayna waxa uu yidhi
runtii siyaasiyiinta hadda ku dhiiratay oo hormuudka ee dowladda iyo madaxweynuhu federaalka u yihiin iyo dadka siyaasiyiinta degaanadoodii ka soo jeeday aad arkaysaan maalin walba iyagoo taagan oo maaragtay waxay u baahan yihin dhiirigelin waxay u baahan yihin in garab la siiyo waxay u baahan yihin in gacan laga geysto amnigu soomaaliya keliya ma leh madaxda kenya runtii aan uga mahad celinayo markii aan garacad aan furaynay waxay ahayd garacad deked kusoo korodhay geeska africa oo weliba nooceedu aan hore loo arag sida hadduu halka sheegay waxaa kasoo qayb galay madaxda kenya madaxda etoobiya wasiirka aadan ducaale iyo wafdi u wataa runtii noo yimid aan uga mahad celinayna safarka ayla yimaadeen intii hadda aan joogay madaxda kenya oo aan la kulmay waxa naga dhexeeya geeska africa dhaqaalaheena iyo nolosheenna iyo amnigeenna waa isku xidhay marka in laga wada shaqeeyaa la rabaa inay qolo nabad ahaato qolona colaad ku jirto oo darisna ay yihiin suuragal maaha waa la isgaaraya marka waxaan rabnaa nabaddaas iyo wanaaggaas in guud ahaan dowladaha hadda geeska africa oo isku taxan oo weliba dadka soomaaliyeed ba xuduudaha la wadaaga soomaali baa wada degan marka mas-uuliyad gaarana saaran xuduudda etoobiya soomaali baa degan xuduudda kenya somaliland soomaali baa degan mushkiladuna waa soomaali cidda wax ka qaban karta waa soomaali geeska africa marka nabadeeda annagaa noolaga fadhiya waan rajaynayaa inaan ka wada shaqeyno si guud isagoo nin walba mas-uuliyadda uu haya gudanaya waxaan idin rajaynayaa horumar deganaansho isbedelka halka ka dhacaya runtii wuxuu muujiyey afrika qaangaar inay tahay iyo kenya waad ogtihiin oo doorashooyinku waa laga baqaa soomaali keliya kama baqin hadda puntland markii doorasho la maqlo dad qaylqaylinaya waa maqasha bahashu cabsida iska leedahay halkaba waa laga qaylin jiro waa laga baqi jiray laakiin hadda tii waagi dhowa dhacday rule of lawga waad aragteen oo shacabka kenya waxay muujiyeen ilbaxnimo danahooday garteen nin walba qofku rabiyu u cadeeyey waxyaabaha cajiibka oo tiknolojiyadu keento waxa weeye anigoo garow joogaa waxaan la soconayay countinka codkii dhacaba ya linkii waan ku xirnaa soo maaha waa la arkayay midda hadda puntland aan ka ridayno maxaaba la yaaba is- hadda tii saddexda degmood ka dhacday ururka aniga aan madaxda ka ahaa laba degmo oo ka mida waa laiga guulaysta diyaar waana ku waana ku qanacsana waxa aan raadinaya maaha in annaga wax halno anigii ururkayga waxaan raadinaya waxa weye in system hirgalo marka dadka systemka ka baqayana waa shay dabiiciya oo dee meel walbaa soo maray maalinba meelba joogtaa laakiin dadka reer puntland waxaa lagu yaqaana inay mar walba wax ku dhiirradaan waxaan dadka aqoon
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kulaylkaiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaankii qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
subersign design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabbir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo suber sayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaala suber sign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono suber sign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee suber sign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr suber sign mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurhay ka daabacda suber sign mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin suber sign suber sign design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteeleh waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumbo waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumbo ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa noloshu ma lahayn macane macnaha adigaa u yeelay suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay suber sayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigreeshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareegi wararka ayaan isla maraynaayey haddaan eega markan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa oo soo gebagabeeyey safar shaqo uu ku joogay dalka masar ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee difaaca jamhuuriyadda airland simon converney madaxweynaha wuxuu kala hadlay wasiirka xoojinta xiriirka labada dal iyadoona jamhuuriyaddu airland ay safka hore kaga jirto dowladihii ugu horeeyey hoggaankooda ay soomaali soo gaaraan xilligii dalku uu la daalaadhacayay colaadaha sokeeye iyo daruuftii nololeed ee aadku adkeed xasan sheekh ayaa tilmaamay halganka wadajirka ah ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ee maanta dalka kaga xoreynayaan al-shabaab iyo dadaalada xooggan ee gurmadka abaaraha wuxuuna ka rajeeyey jamhuuriyadda airelan inay arrimahaasi gacan ka siiyaan dowladda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo difaaca jamhuuriyadda airelan simon conve coveney ayaa uga mahadceliyey madaxweynaha qaabilaadda wanaagsan iyo kulanka midho dalka ah wuxuuna sheegay in dalkiisu ay garab taagan yihiin shacabka iyo dadka shacabka soomaaliyeed codka airelan ee gudaha midooda yurubna ay ka kabayaan dadaalada dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh iyo wafdiga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ka qaybgalay shirka cimilada dunida ee koob labaatan iyo toddobo ee sharbalsheekh ama magaalada sharmalsheekh lagu soo gebagabeeyey ayaa maanta dib dalka ugu soo laabtay iyagoona intay ku sugnaayeen magaalada sharmasheekh usoo bandhigay caqabadaha xooggan ee dalkeena ka soo gaaray isbeddelka cimilada guud ahaan daafaha caalamka saameeyey oo sida weyn looga hadlayey haddaan eego markanse gudaha dalkaasi maraykanka soomaali aad u fara badan oo siddeed xubnood gaaraya ayaa guulo muhiima ka gaaray doorashadii ka dhacday tirinta codadka doorashada xilliga dhexe ayaana xalay ka dhacday guud ahaan dalka maraykanka waxaa natiijooyinka doorashada ee go'aamin ay go'aamiyeen xubnaha muhiimka ah ee soo baxay xubnaha soo baxay waxaa ka mid ah ilhaan cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka maraykanka markii saddexaad ayayna ilhaan guul ka gaartay doorashada ka dhacday gudaha dalkaasi maraykanka laba xildhibaan oo soomaali ah ayaa markii ugu horreysay ka mid noqonaya golaha golaha ka mid noqonaya golaha wakiilada gobolka ohaayo kadib markii doorashadii ee iyagu halkaasi ka dhacday ama dalkaasi maraykanka ka dhacday ay ku soo baxeen warbaahinada kala duwan iyo sidoo kale warbaahinada guud ahaan ayaa siyaabooyin kala duwan arrimahani een u hadalhaya iyagoona warar kala duwan ka soo saaraya doorashada xilliga dhexe ee dalka mareykanka ayaana soomaali muhiim ah ama soomaali ama xubno soomaaliyeed iyo muwaadiniin soomaaliyeed ay ku soo baxeen iyagoona siyaabooyin kala duwan ay doorashooyinka ka dhacay degmooyin kala duwan ay kaga soo baxeen soomaalida een, dadka soo baxay waxaa ka mid a gobolka minnesota waxaa ku tartamay labayo toban musharax waxaana ku guulaystay sideed ka mid a kuwaas oo kale ah ilhaan cumar oo markii saddexaad ku guulaysatay doorashada kursiga degmada shanaad ee gobolka minnesota ee koongareeska mareykanka maxamuud nuur hodan xasan iyo samakaab xuseen waxaa loo doortay wakiilo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka minnesota een, zaynab ee, maxamed ayaa iyaduna noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali iyo madow ah oo ka mid noqota aqalka sare ee sanadka gobolka minnesota waxaana sidoo kale noqotay gabadhii ugu da-dayareed ee ka mid noqota aqalkaasi halka cumar faarax cumar faatax isna dib loogu soo doortay kursiga aqalka farxiya een, feerayare iyo cabdulla cabdi ayaa iyaguna loo doortay guddiga iskuullada magaalada minneabolis gobolka ohaayo ismaaciil maxamed iyo muniire cabdulaahi ayaa ka mid noqday golaha wakiilada gobolkaasi gobolka mayn waxaa aqalka sharci dejinta u soo baxay laba gabdhood oo soomaali ah kuwaas oo kale ah maane cabdi oo aan lala tartamin iyo deeqa dhalac kuwaas oo ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka portland iyo lubistin deeqa dhalac ayaa horey usoo noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah oo duq magaalo ka noqota gudaha dalka maraykanka guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa barnaamijka caawid idinla socodsiinayay cabdiwahaab abduqaadir xasan ayaa farsameynayay tani barnaamij dambe intaan kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaane alla